galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa maalnimo jimcaha bisha oktoobarna waa sagaal sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka afyemada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o e somaali dotcom barnaamijka galabta waxaa idin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah soomaaliya oo kalinta koowaad ka gashay waddamada xadgudubyada ugu waaweyn loogu geysto wariyaasha
waxaa kaloo aad dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan tayada waxbarashada somalilan jaamacaadka hore u jiray iyo kuwa cusub ee soo gelaya sidii loo kala duwi lahaa in waddankan haddana ay ka maqan tahay farsamadii gamceed ee la heli lahaa taana in xukuumadda culayska saarto an horta waxaan ku talin lahaa dugsiyada hoose in soomaali lagu soo dhigo ilmahayaal intuu wakti wuxuu kaga lumayaa intuu af kale cafidayo wuxuu baran lahaa oo maskaxda u dejin lahayd soomaaliga dabeetana way u fududaanaysaa luuqad kasta oo dambe inuu caado dirto
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda talyaaniga ayaa maanta markii ugu horreysay qaxooti eritreyaan ah dalkeeda oo soo galay u dirtay dalka sweden tallaabadan waxay qayb ka tahay qorshaha ay dalalka midooda yurub ku heshiiyeen oo ay ku qaybsanayaan qaxootiga ku sugan wadamada griiga iyo talyaaniga cabdicasiis xuseen ayaa warkan ka soo diray magaalada milan qaxootigan eritaniyaanka ah oo ka kooban sagaal iyo toban qof oo isugu jira rag iyo haween ayaa maanta diyaarad ay ka qaaday magaalada roma ee xarunta dalka talyaaniga dadkan ayaa soo galay talyaaniga kadib markii ay safar halis badan ku soo mareen dhulka saxaraha ah iyo badda mediteraneanka ee u dhexaysa libiya iyo talyaaniga madaxa midooda yurub u qaabilsan socdaalka dimitris aframobolos ayaa sheegay in tallaabadan ay maanta gulu tahay yurub islamarkaana ay tusaale u tahay in yurub ay wax wada qabsan karto marka ay si wada jira u wada shaqayso master dimitris wuxuu sheegay in boqolaal kale oo qaxooti ah toddobaadyada soo socda loo kala diri doono dalal kale oo yurub ah oo ay ku jiraan jarmalka iyo holland midooda yurub ayaa qorshaynaya in boqol iyo lixdan kun oo qaxooti ah oo ku sugan wadamada safka hore ee griega iyo talyaaniga loo kala qaybiyo wadamada kale ee yurub dhinaca kalena dowladaha midooda yurub ayaa tallaabo ay ku doonayaan inay wax uga qabtaan qaxootiga waxay shalay isku raaceen qorshe ay ku dadejinayaan musaafurinta muhaajiriinta sida shacidarada ku jooga yurub iyo weliba samaynta ciidanka xuduudda ee midooda yurub yurub waxaay dhibaato ka haysataa qaxootiga kusoo qulqulaya oo sanadkan oo keliyana waxaa soo galay in ka badan shan boqol oo kun oo qaxooti oo ka soo cararay dagaalo iyo fakri ka jira dalalka bariga dhexe eshiya iyo weliba afrika toddobaadkan oo keliya dalkan talyaaniga waxaa soo galay in ka badan kun iyo afar boqol oo qaxooti afrikaan ah oo intooda badan ay yihiin eritreyaan kuwaas oo ay badda ka soo badbaadiyeen maraakiibta dagaalka ee midooda yurub qaxootigan afrikaanka ah ee yurub soo galay toddobaadkan waxaa ku jira soomaali waxayna dooniye ka soo raaceen dalka libiya cabdulcasiis xuseen v o a milan
hay-adda u dooda xuquuqda wariyaasha marka lasoo gaabiyo loo yaqaano c b j ayaa warbixin ay ka qortay qiimeyn ay ku samaysay meelaha dunida wariyaasha lagu dilo islamarkaasina ay kuwa dilka geystay bulshada ku dhex jiraan oo aan wax maxkamadda lasoo saarin taniyo markii c p j ay bilowday diiwaangelinta wariyaasha la dilo iyo meelaha lagu dilo sanadkii laba kun iyo sideed ayaa ciraaq iyadoona marna noqon waddanka ugu liita halka ay soomaaliya kaalinta koowaad ka gashay waddamada ugu badan ee wariyaasha lagu dilo oo ugu yaraan hal wariye ama ka badan ayaa lagu dilaa sanadka sanad kasta iyadoo dowladda soomaaliyana ay caddaysay inaysan awood u lahayn ama aysanba doonayn inay baarto dilalkaas soomaaliya iyadoo kuwii dilayna aan loo ciqaabin dembigii ay galeen afar iyo toban wadan oo warbixin afar iyo toban waddan oo warbixintan lagu qiimeeyey ayayna soomaaliya ka noqotay waddanka liita ugu liitaan idhaahde ee wariyaasha lagu dilo islamarkaasina kuwii dile aanan xukunno lagu qaadin afar iyo tobankaasi dal ayaa kale ah soomaaliya oo koowaad ka gashay ciraaq syriya filibiin south sudan sri lanka iyo afghanistan
abaalmarinta nabadda ee noobelka sanadka labada kun shan iyo tobanka ayaa la siiyey kooxda wadahadalka tunisiya oo lagu ammaanay doorkii ay ku lahaayeen samaynta nidaamka dimuquraadiyadda dalka tunisiya guddiga abaalmarinta nabadda ee noobelka oo ku sugan oslo dalka norway ayaa sheegay inay abaalmarinta si guud ahaana u leeyihiin kooxda oo idil islamarkaana aysan jirin shaqsi si gaar ah loo siiyey abaalmarinta waxaa kooxda lagu abaalmariyey dadaalkoodii ku aadanaa hanaankii siyaasadeed ee nabadda ku salaysnaa ee dalkaasi iyo sidoo kale dimuquraadiyaddii waddankaasi kadib kacdoonkii ka dhacay dalalka carabta ee tunisiyana ay qaybta ka ahayd
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal sarkaal uu hogaaminayo taliyaha ciidamada biliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed sheekh xasan xamud ayaa maanta gaaray magaalada garowe si ay u soo eegaan xaaladda biliiska puntland warbixintan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb taliyaha booliiska puntland jenaraal cabdirasaaq maxamuud yuusuf afguduud ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in wafdiga saraakiisha booliiska soomaaliya ay indheindheeyaan xaaladaha booliiska puntland ay ku sugan yihiin run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay taliyaha iyo wafdigiisu inay noo yimaadaan waxaanu leenahay soo dhowaada dhulkiinnii baad timaadeen dalkiinnii baad timaadeen qariib kuma tihin waa dhulkiinnii soomaaliyeed waana dadkiinnii islamar ahaantaana ciidankaagii aad xukuntay baa jooga aad baan kuugu soo dhoweynaynaa jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud taliyaha booliiska soomaaliya ayaa sheegay in socdaalkiisa garowe uu la xidhiiro sidii ay u horumarin lahaayeen tayada ciidamada booliiska soomaaliya kuwa maamulada dalkana ay qayb ka yihiin dadaalkaas runtii waxaa maanta sharaf weyn ii ah in aan dhowr iyo soddon sano kadib anugu qof ahaan kulley aan ku soo laabtay magaalada garoowe oo aan horey uga soo shaqeeyey degmada eyl si fiicanna loogu soo dhoweeyey marka sida aad la socotaan muddadii gaabneed ee aan xilka hayay waxyaalaha annaka aan runtii diiradda aan saarna waxay ahayd maadaama booliiska soomaaliyeed uu yahay lafdhabarka amniga dalka uu yahay uu u adeego ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ayaan waxaan sidaan aan ku baaqnay in aan kulanno aniga iyo dhammaan taliyayaasha ciidanka booliiska oo ay ugu horayso booliiska dowlad goboleedka puntland iyo dhammaan maamul goboleedyada kale iyo gobollada aan weli dhismin arrintaasoo dhan ay ujeedadeedu ahayd maxayna ummadda soomaaliyeed uga tagnaa maxayna ugu tagnaa maadaama dalkii siyaasiyan uu isu bedelayo dal federaal ah ciidankii booliiskiina siduu qaabkiis noqonaa marka runtii waana sharafee noo tahay in taliyaha uu nagu casuumo halkan sidaasoo kale waxaan rabaa in halkan ayadana mahad aan ugu jeediyo madaxweynaha dowlad goboleedka puntland cabdiweli gaas nuux muuse birjeeb v o a garowe
weliba waxaa socdaa baadigoobka ay dad badan oo muslimiina ugu jiraan helitaanka eheladooda oo ka mid ahaa xujooydii sanadkan ee ay dhibaatadu ka soo gaartay masiibadii ka dhacday magaalada barakaysan ee maka maxamed axmed cantoobo oo uu aabbihii ka mid ahaa xujooydii ku dhimatay maka ayay shalay uun u suuro gashay inuu helo meydka aabbihii oo xalayna lagu aasay magaalada mina caashe ibraahim aadan caashe cuud ayuu cantoobo uga waramay dadaalka uu galay helitaanka meydka aabihii kadib markii uu ka dhoofay dalka britain si uu usoo baadigoobo raqi ruux
alxamdulilah marka hore waxaan bilaabay horta inaan isbitaaladii tago bal inuu dhaawac yahay maka keliya waxaa ku taalay ilaa sideed toban sagaaliyo toban isbitaal dad ehelka iyo qaraabada sii joogay oo iyagana dee afarta cisho aan aan ka maqnaa sii raadinaya way jireen marka waan iswada raacnay isbitaaladii aan tagnay markaan maka ka weynay waxaan tagnay jidda isbitaalada jidda daa'if magaalooyin udhexdhexeeya marka wixii dhaawacyadii intii aan meesha joogin waxaan la kulmaynay dad soomaaliya laakiin aaba kamuusan aan mid ahayn markaa dadkii aan aan aan aan dhaawaxaan kula kulanay wakti badan ay qaadatay waxay noqotay marka aniga waxay iga qaadeen d n a ay yidhahdeen at least haddii aan weyna xataa d n a daasaan ku raadinaynaa oo dadkii meesha wax ku gaaro dhan d n a ka qaadeen inkastoo ii sheegeen d n a da ay qaadanayso bil iyo oo ku dhowaad lakin alxamdulilah d n a iyo jawaabteedii iyo arrimaheedii aanoon helin shalay waxaa noo suurto gashay marka aabe inaan aan meydkiisa helno sidee ku suura gashay inaad heshaan qaabkee lagu gartay waxaan ognahay inay muddo dadka cisbitaallada yaaleen qaar muuqaalkoodii uu bedelmay bal waxaad ii sharaxdaa sida aad ku heshay sida lagu gartay intaba waxaa jirta meel complex ama xarun ay usameeyeen dadka emergency-ga ay dadku qaadilaan meydadkana la keeno talaajada iyo waxaa leh marka maalinba sawiro ayay meesha keenaan marka sawiradii shalay anoo iska fiifiirinaya ayaan waxaan qof ila ekaaday macnaha inuu aabe yahay ayaan ku adkaystaan ku yidhi qofkan inuu aabe yahaa laga yaabaa laakiin waxaan ka codsaday si kaloo lagu aqoon kara ma jirin kaarkii qoorta wuu ka dhacay waxaa gacanta ugu dheganaa dadka xujiyadoo dhan maali gacanta ugu wada dheganaa oo cadeynaya keliya wadankuu qofka ka yimid marka dad badan waxaa jira aan la aqoon waayo kun ku dhow oo wadankay ka yimaadeen jinsiyadooda wadankay ka yimaadeen la yaqaan laakiin magacooda iyo wax kale oo cadeynaya aysan wadan marka waxaan ku yidhi fadlan ninkan alaabtuu watay igu raadiya marka alaabtii qofkii markii uu meesha macnaha wax gaareen alaabtii laga aruuriyey ayay ii geeyeen kadibna dee cadeemo aaba alaabtiisii inaan meesha aan ka arkay waxaan ka codsaday marka inaan weydiiyo qofkan in la aasay in kale waxay igu yidhahdeen waan kuu fiirinaynaa marka waxaa alxamdulilah ee noqotay inay yidhahdaan qofkaa weli lama aasin oo talaajada uu ku jiraa marka sidii aan talaajada tegay kadibna aan soo confirm garay inuu aaba yahay alxamdulilah kadib waxaan kusoo noqday nimankii waxaan ku yidhi ma la bixi karnaa meydka oo ma la aadi karnaa macnaha inaan kula soo tukano maadaama ay dadka ka mamnuuceen oo qofka xaramka lagula soo tukado laakiin alxamdulilah dadaal dheer kadib waxay noo ogolaadeen inaan xaramka kula soo tukano xalay maq heshiin kadibna alxamdulilah aaba sidaas lagu aasay iyo oday oo qaraabada aan ula socday waxaad markaa iga warantaa cantoobo marka aad tagtay cisbetelkii aad tagtay ee aad meydkii dul tagtay ma garatay mise weli shaki baa kugu jiray may may waan waan gartay inkastoo dee qof laba isbuuc mootanaa uu isbedel imaan karo laakiin alxamdulilah aaba inuu ahaa waan aqoonsaday marka saasay noogu suurta gashay waxay ahayd baadi goob dheer dad badan oo soomaaliya meesha wax ku noqday ilaa intii aaba aan raadinaya mar walba waxaa noo suurtagelaysay dad soomaaliya meedadkooda inaan helno ilaa hadda dadkii meesha wax ku noqdo soomaaliya oo la hayo xaqiiqda ilaa hadda waa kooiyo toban qof oo ku dhimatay iyo tobaneeyo kaloo dhaawaca marka hadda dadkii soomaaliya ka yimid waxaa ka maqan afar qof aan weli lahayn meedkoodii laba dumara iyo laba raga dad kaloo soomaaliya o ayagana basabooro wadamada dariskaa wataa jiray oo laakiin xajka office office officer loo ahaa soomaaliya lambar gaari lahayd marka dad soomaaliya o ayagana la raadinaya arkay oo kenya iyo etoobiya ka socday waa gartay marka waxaad iga warantaa hadda xaggee lagu aasay marka aabe waxaa lagu aasay maqbarad ama ay dadkii loogu talagalay meesha ay ku geeriyoodeen oo ah mina meel ka tirsan ayaa halkaasa lagu duway dadkii shuhaadada ahaay oo dhan qabriyada badanaa ee wadankan ku yaalla qofka waa laga saaraa shan sano lix sano kadib laakiin waxaa la yidhi tan waxay leeyihiin mid for ever ah oo abadiye ah oo loogu deeqo dadkii meesha ku dhintay waxaad markaa adiga ka warantaa maadaama baadi goobka dheer aad u gashay in aad aabe hesho oo xujaydii sanadkan ka mid ahaa safar dheerna aad usoo gashay ingiriiska ilaa iyo waddanka sacuudiga bal waxaad ka warantaa dareenkaaga iyo muddadii baadigoobka aad ku jirtay iyo hadda oo aad aasteen wallaahi de waad dareemi kartaa qof kaagii oo aadan nolol iyo geeri aadan ku hayn xanuunka ay leedahay waxay ahayd laba isbuuc oo aada u dhib badan oo macnaha hurdala-aan badan iyo daal badan iyo alxamdulilah aabe markii meydkiisa la helay waxaan dareemay xoogaa relief maadaama uu shahiid yahay dhul barakeysan uu ku dhintay alxamdulilah halkaana lagu aasay ilaahay shahaadadiisa u aqbalo marka aadama faraxsana alxamdulilah hadartaa waa geeri laga maseeray ahayd alxamdulilah inay usuurta gashin xaramka lagula tukada kadibna dhulkaa barakeysan lagu aaso marka dadkii arrintaa iga caawiyey ehelkii iyo qaraabadii dhammaan culimadii meesha joogtay oo sheekh muuse daahir ah isugu horreeyay aada ugu mahad celinaya
kaasi waxau ahaa maxamed axmed cantoob oo aabihii uu ka mid ahaa xujaydii ku dhimatay maka oo qadka telefoonka ugu warramayay caasho ibraahim aadan caasho
cud galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii faaqidaada toddobaadka waxaana diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinka iman doona magaalada hargeysa sanad kasta xilligan oo kale somalilan waxay u tahay marxalad kala guur oo bahda tacliintu ay u kala gudbaan marxaladaha kala duwan ee hanaanka aqoonta waxaa la shaaciyaa natiijada imtixaanaadka shahaadiga ee ardayda dugsiyada sare kuwaasoo inta usoo gudubta ay isu diyaarisa tacliinta sare halka sidoo kalena ay jaamacadaha ka qalinjabiyaan kumanaan arday oo bartay takhasusi dowra waxaa taasi barbar socota tirada xarumaha tacliinta ay ugu weyntahay jaamacaddu oo sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa laantaab soomaaliga ee idaacadda v o a iyadoo taasi ka duulaysa ayay magaalada hargeysa ku qabatay kulan dadweyne oo lagaga doodayo tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan halkaasoo ay kasoo qayb galeen in ka badan saddex boqol oo dhallinyaro ah haddaba ahmiyad intee leeg ayay leedahay tayeynta waxbarashadu se sidee ayaynu u hirgelin karnaa marxalad nooceeya ayay maraysaa tayada waxbarashada somalilan oo qodobada aynu ku faaqidi doonno kulankan dadweyne waxaana doodu intay socoto su-aalo kala duwan weydiin doona aqoonyahanka dooda daawadaya xubno ka mid a ardayda iyo weliba aqoon-yahanka madasha ku sugan dabcan sida aynu haddaba ka hadlaynay islamarkaana khudbadihii iyo weliba kelmadihii kala duwanaa ee goobtan laga jeediyey aynu ku falanqaynaynay waxa aynu kaga hadalnay islamarkaana aynu ku qaadaa dhignay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan taas oo mas-uuliyiin kala duwan ay ka hadashay falanqayntan amaba qaybtan aynu hadda soo galnay oo aynu kaga hadli doono isla mawduucaasi dabcan waxaa muddada aynu joogno falanqayn doona haddaan ugu horreynba aan iskiin baro islamarkaana aan goobta iyada idinku sheego haddaan ka soo bilaabo dhinaca midigtayda waxaa geestaasi midig ugu xiga jaamac muuse jaamac oo ah guddoomiyaha hargeysa cultural center amaba xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa dr jaamac muuse jaamac dabcan waxaa ku xiga xuseen cabdilaahi maxamed gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas ee somalilan dhinaca bidix haddaan iskiinbaro iyadana waxaa fadhida amaba iga xigtaa marwe sacdiya muuse axmed oo aad ku garanaysaan hay-adda banha dabcan sidoo kalena ka mid a boodhka amaba guddida sare ee jaamacadda magaalada hargeysa waxaa geesta bidix ugu xiga islamarkaana goobtaas shay noo fadhiya ismaaciil cali faarax oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka murudijeex gaar ahaan qaybta bariga ismaaciil haddaan idiin sharaxo marka laga yimaado guddoomiyenimadiisa qaybtaasi bariga waxa uu ka soo shaqaynayay tacliinta iyo weliba waxbarashada muddo ku siman hadda konton sannadood ayuu ka soo shaqaynaya ismaaciil waa mid ka mid a khubarada dhinaca waxbarashada ee somalilan amaba hantida dhinaca waxbarashada ee somalilan haysto ugu horreynba haddii aan galno falanqaynteenna amaba doodeennan su-aasha ugu horreysa maxay tahay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada ee dhallinyaradu xuseen cabdilaahi baan u dhiibaya ahmiyadda ay leedahay haddaynu sharaxi karno say muhiim u tahay inaynu helno waxbarasho taya leh waad mahadsantahay cabdulxakiim bahda v o a oo kolley caawa iyabarow iyo cabdulxakiim iyo barkad ay nagala joogaan mawduuca ay soo xusheenna runtii waan ugu mahad celinayaa in badan baa saxaafaddu ay ka hadashaa siyaasadda iyo qarax meel ka dhacay iyo dagaal ka dhacay iyo kana dhacay maanta inaynu ka wada hadlayno tayada tacliinta waa qodob runtii iyadana ay tahay in laydinku mahad celiyo aniga iyo runtii banalka intiisa kaleba daayarta iyo aqoonta sida kolley mawduuciinnu labada u xambaarsanaa haddaan dul istaago daayartu waa ummadii awoodda ay leedahay ee hadday hagaagtana waddankaasi uu hagaago haddii ay hagaagi weydana waddankaasi uu jar ka dhaco qodobka labaadeed ku xidheenna waa aqoonta aqoontuna waa nuurkii daayartaasi ay ka dhigan lahayd ilays halka ay mugdiga ay kaga soo baxdo hadday labadaas ishelaan oo ilays iyo daayar xooggani ay isqabtaan markaasaa imanaysaa markaa inay aqoontu wax tarto ummadna ay anfici karto waxna soo saari karto way aad baad umahadsan tahay dabcan isla su-aashaas ayaan wareejin doonaa marwe sacdiya ayaan u dhiibi doonaa aad baan ugu faraxsanahay intiinaa soo dhallinyaro iyo inay ka soo qayb gashaan waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay qodobkaynu ka wada hadlayno oo ah tayada waxbarashada waayo haddaynaan waxbarasho haysan tayo kama inaan hadalin horta marka hore waxbarashaynu haysanaa intay doontoba ha la ekaatee marka sidaynu u tayaynaa baynu isula nimi caawa waxbarashadu waa warshad soo saarta bini aadanka oo loogu talagalay inay wax hagaan oo loogu talagalay inay noqdaan kuwii iyagu halkaa laga bilaabo mas-uuliyadda qaadi lahaa waxbarashadu ma aha inaad intaad soo marto jaamacadun ka baxdo deetana iska fadhiisto ama shaqo yar hesho mar alla marka aad waxbarasho ka soo baxdo mas-uuliyad waxaa ku saaran maamulkii dalka daba ilaa daca ama hay ama hahayn adigu laakiin halkaad ka soo geli lahayd baa lagaa rabaa habkaad u geli lahayd baa lagaa rabaa sidaynu haddaba u samaynaa qofka aynu doonayno inuu yimaado oo ina hogaamiyo waayo hogaamintu maaha inaad madaxweyne qura noqotay meel kasta oo mas-uuliyad loo hayaa waa hogaani ta u yaree ugu hoosaysa haddii lagu dhabo hogaan baad haysaa meel baad haysaa gacanta waynu u soo noqon doonaa caqabadaha iyo halkaynu uga socon doono marwe sacdiya aad baan ugu mahadnaqayaa dabcan waxbarashada aynu soo tilmaanay haddaba haddaba ma haysanaa mid tayada iyo weliba ahmiyadda hadda lasoo tilmaamay leh waxaanu dhiibi doonaa ismaaciil horta haddii aan ka hadlo in waxbarashada somalilan waxay soo bilaabantay halkay ka soo bilaabantay cid walba waa la garanaya waxay ka soo bilaabantay geed hoostii oo dhulka la fadhiisto waxaa laga yaabaa hargeysadaa aynu u jeedno inaanay toban iskuul ka furayn meel kalena hadalkeelabada waxaa laga yaabaa booramo kaliya laascaanood iyo waa laga yaabaa in magaranaysaa dhowr iskuul ka furaayeen waayo mushkiladdu iyada aad umay gaadhin wixii dalka magaranaysaa ka dhacayay aad umay gaadhin laakiin intii ay saamaysay dagaalkii dalka ka dhacay waxa weeye halkaasaa laga soo bilaabay waxaa ku xigay maadaama geed laga soo bilaabay tayadiisa qofna loo sheegi maayo uu garanaya dadku qaxoonti buu ka soo noqday training teacher muu jirin macallimiintii tababarnayd waxna way ka dhoofeenoo qaxoontiyaal iyo waxbay raaceen waxna way ka gaboobeen muddana way maqnaayeen laakiin intii soo noqotay dadaal bay sameeyeen dhir hoostii bay ka bilaabeen markii dambena qasacadi caananiidada haddiiba dee maaragtay waa la keeni jiray qasacadaha waa la heli jiray ama dhulkaaba la fadhiisan jiray waad ogtay laysu sheegi maayo kuwaalitigeedu siday ahayd way hadda siduu yahay marka tusaalahaan oo kale maanta haye maanta horta waa boodo dheer baad igu samaysay in cabdixakiinow labaatan sannaadkii soo boojiisay maanta dee waxay maraysaa dadkii geedka sidaa u fadhiyey maanta waxay marayaan kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan iskuul baa dhisan oo noocyada hoose dhexe sare private public kala ah shan iyo labaatan jaamacadood baa dhisan anigu waxaan doonayay inaan geedkaa markaan kasoo bao broses caynkaas usoo maro laakiin maadaama aad i weydiisay caynkaa maalintaa maanta waxa ku xiga kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan dugsi haye oo marxaladaha kala duwan ayaa dhisan aad baad mahadsan tahay waynu usoo noqon doonaa een, eh, ahmiyadda iyo faa'iidada kala duwan ay yeelanayso een, hase yeeshee isla su-aashaasi haddaan usii wareejiyo een, doctor jaamac muuse jaamac een, doctor een, dabcan ma haysanaa midda tayada noocaasa leh imaka somalilan bismi illahi raxmaan raxiim Eh, marka la eego halka aynu taagnayn markii dalkan lasoo galay iyo xaaladdiisu ay ahayd iyo halkaynu maanta marayno inaynu idhahno alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wax qiimo leh oo eh, ilaahay loogu mahadnaqo oo intii uu shaqaysay loo ah, maxaan ku rahday niyoodo wanaag ayaynu taaganay marka meel wanaagsan baynu maraynaa Ah, laakiin marka la eego sababta loo ah, loo qabanqaabiyey shirkan oo ah xaaladda maanta ma aha inagoo keliya adduunyadao dhan baa ka hadlayso le halkee baynu uga dhaqaaqnaa waxbarasho taya leh isma marbardhigi karayno dunida oo dunida ma marbardhigi karayno heerka laga doonaya laakiin waxay idin qiyaastaan tayada la doonayaa maanta ee lala rabo iskuullada somalilan inay soo saaraan si ay jaamacadaha u yimaadaan caruur u diyaara inay heerkii jaamacadaad bilaabaan Een, xaaladda iminka lagu jiro marka loo eego xaaladda dhaqaale marka loo eego xaaladda ah, nololeed way adag tahay runtii xaalad adag baa ah, haysata waxaan idin siinayaa oo keliya ah, shan lix figar si aynu isu fahanno oo aynu u wada hadli karno Ah, macallimiinta maanta dugsiyadeenna ka dhigtaa ah, fiidkii waxay soo gaadhay statistical boggii oo wasaaradda waxbarashadu soo saartay oo information aad iyo aad u qiimo badan arrintii ku jiro waxaan idinku marti qaadayaa inay idin akhridaan oo isagoo p d f buu ku jira websaatyada Ah, waa kii sanadkii hore macallimiinta dugsiyadeena hoose ka dhigtaa boqolkiiba toddoba iyo soddon dhibic sideed ayaa haysta qualification oo macnaha haysta shahaadaday wax ku dhigaan waad qiyaasi karaysaan gaabka u dhexeeya macallinka aynu u baahannahay inuu soo saaro ardaygaaynu u baahanay talabaadan cabdixakiin ku gudbinayaa deedna waan ku soo celin doonaaye waxa weeyaan dugsiyada sare ah, weli way kasii darantay xaaladdu laakiin buugga halka buugga tegis buugga ah waxaa ku soo hagaaga lix iyo tobankii ardaybaa ee aynu haysano hal bug baa kusoo hagaaga labadii kun adduunyada way ballantay waxay tiri waa inay carruurta oo dhammi tagtaa iskuullada waa lagu guuldaraystay gaar ahaan dalal fara badan oo oo ah dalalka soo koraya baa ku guuldaraystay waxaa la isweydiinayaa maxaa waa sababtaa sababta adduunyadu dhan maanta uga doodayso sideebaa markaa laynoo barbardhigi karaa carruuraha kale ee adduunyada ee aynu dee macallinkooda iyo kursigooda iyo sagaashan ardaybaa xaqul wada fadhiya oo doonaya wax wada bartaan marka xaaladaa laynama barbardhigi karo haddiise laynoo eego halkaynu ka soo dhaqaaqnay haddii la eego somalilan tallaabaday soo qaaday alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baynu taaganahay way aad baad mahadsan tahay Een, xuseen cabdulaahi baynu dhiibayaa markaynu eegayno ahmiyadda ay leedahay in ay hanaanka aynu soo tilmaanay ay kusoo barbaaraan isla markaana ay jaamacadda kusoo gaadhaan ma yihiin arday u diyaarsan inay waxbarashadii dugsiyada sare markay ka yimaadeen ay tacliinta sare u gudbaan Een, somalilan markaaynu barbardhigayno caalamka sida dhaktarka iga horreeyey iyo ismaaciil lubato macallinka weniba ay sheegeen somalilan dhankeeda haddii la eegana alxamdulilah standardka caalamiga haddaynu ka eegnana waa rabbilcaalamiinta Een, ardayda jaamacaadka timaada ee iskuulaadka ka timaada boqolkiiba labaatan ayaan odhan karaa haddii sax si saxa loo qiimayn lahaa ayaa u qalmi lahaa inay jaamacadaha fadhiistaan inta kale waxaa lagu celin lahaa programmes lagu soo dhisayo oo ama accessa la yidhaahdo ama foundation coursesa la yidhaahdo tayadooda kor loogu soo qaadayo marka somalilan tirada u soo baxda sanadkii imaka aynu hadda ku jirnay nambarkii ugu badnaa bay ahayn dugsiyada sare ardayda ka soo baxday sagaal kun iyo jarjar bay ahaayeen intii dheerayd runtii ma xasuusto sagaal kun iyo jarjarka boqolkiiba labaatan ama shan iyo labaatan ayaa haddii si saxa loo qiimeeyo u qalmaya inay jaamacadaha waddanka galaan way aad baad mahadsantahay Een, intaana sacdiye u dhiibin ismaaciil baan toos ugu tegi doonaa diyaarsanaanta ardaydu inay usoo diyaarsanaadaan een, jaamacadaha oo tirada intaa laga- marka leeyahay boqolkiiba labaatan waa wax aada u kooban Een, eh, maxaa keenay in ay heerkaasi gaadho bismillahi raxmaan raxiim horta marka ay ardadu ka soo baxdo foonfoorka dugsiyada sare marka ka soo baxaan ay jaamacadda u gudbayaan marka hore imtixaan baanu samayn imtixaankaas waxaanu mustawihiisa ku ku aanu ku sinnaa imtixaanada laga galo masalan jabaan oo kale kanada oo kale maraykanka oo kale ayaanu ku salaynaa noocyada caynkaas imtixaankaas waxaanu u qaadnaa si aad iyo aad ay u adag tahay inkastoo alaabtan casriga ee imika aynu isticmaalayne inagaba wareerisay taas qudheedu dhibaatadeeda ay hayso haddana waxaanu qaadnaa yacni vigilation adag ayaanu samaynay imtixaanka sixitaankayaguna waa adagi haddana dee annagu uma eegno in boqolkiiba labaatan meesha ay galaane annagu grade baanu wax ku bixinnaa laakiin jaamacadiyo public iyo private bale iyagu gradekaa uma eegaan maanta way fadhiyaan jaamacadii wayla fadhiyaan waayo maxay iyo wayla fadhiyaan kooxdayadii oo kuwii kale wayna dhegeysanayaan wayna daawanayaan waxaad moodaa jaamacadii inay yaro noqdeen ganacsi oo loo eegi maayo ardaygii muxuu helay muxuu helay wuxuunbaa la odhanaya meeshii ma buuxda ayuunbaa la odhanaya taa waxaan odhan lahaa ha loo eego ma garanaysaa yacni inanku percentageka uu ku baaskaranayo imtixaanka ha lagu qaato si ay quality education wanaagsan inoogu soo baxo Way- ee yaan la odhan uun ma buuxa war kursiga hore imisaa fasalkii dhiman waa shan iyo siddeetan imisaa dhiman taasi waxa weeye qualitigii waxbarashada way xirmaynaysa waayo aad baad mahadsan tahay waxaanu dhiibi doonaa xuseen cabdilaahi oo jaamacadaha inagala jooga Een, sacdiye waan usoo noqonayaa si uu, een, qodobkaasi ismaaciil uu ka shanqariyo uu inoogu iftiimiyo Een, waa mahadsanyihiin saaxiibka ismaaciil ama macallinku Een, mid horta waa inaynu fahanaa jaamacaadku ama brevet ha ahaadaan ama public ha ahaadaan qarankaa iskale cidda ay soo saaraysana qarankanay u soo baxayaan wasaaradda i- waxbarashada iyo jaamacaadku inay kala socdaan maaha horta waa inay iyagu wada socdaan wasaaradda waxbarashadana waa inay u degan tahay siyaasad cad oo laga doonayo marka la furanayo jaamacad standardka la rabo inay gaadho waa standard nooceeya regulation waa inay ka leedahay ilaa hadda somalilan shan iyo labaatankaa sano ee aynu jirnay lama samaynin een, higher education act ama siyaasaddii lagu maamuli lahaa tacliinta sare hadday jaamacad qalad samayso wixii lagu sixi lahaa meesha ma yaallo hadday wanaag samaysana wixii lagu abaalmarin lahaa ma yaallo iyaduna meesha marka waxaa qurux badan number one horta waa inay eh, wasaaradda waxbarashadu eh, iyo higher education commissionku ay dhammaystiraan higher education actiga ama siyaasadda lagu maamuli lahaa tacliinta sare si loo dejiyo standardka aynu rabno waa standard nooceeya qayb walba aynu dejinayno waa qodobka labaad ismaaciil ma qabo eh, qaabka u dhigay ee ah jaamacaadku inay ganacsi yihiin jaamacaadku sida somalilan yagleel ay ugu wada dhisantay ayay iyaga laftooduna yagleelidu ku dhismeen hase yeeshee waxay u baahan yihiin iyaga iyo wasaaradda waxbarashadu inaanay kala soconeen waxay u baahan yihiin inay wada socdaan oo waxa maxaa inaga qaldan in la isweydiiyo oo halkay wax ka qaldan yihiin wax laga soxo qodob kalena meesha way jirta halka uu ka hadlayay ismaaciil eh, tirada imisaa fadhiya Een, jaamacaadka waxaa loo baahan yahay siyaabo badan in iyaga laftooda wasaaraddu ama dowladdu ay uga qayb qaadato siday u tayoobi lahaayeen maxaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah oo ay ugu horeynaysa iyaga laftooda tuition fee arday laga qaado jaamacadi kumana socon karto horumarna kuma gaadhi karto waayo aad bu mahadsan xuseen Een, sacdiye aanu dhiibi doonaa horta marka loo eego ardayga soo baxaya aan isweydiine muxuu ku soo baxaya af caynkee ardaydaas soo baxdaa waxay ku soo baxdaa afka ingiriisiga soo maaha jaamacadaha inta badan qaarna carabi baaba lagu baxaa macalinka dhiga ingiriisigaasu siduu u yaqaanaa ingiriisiga ardaygaa luuqadda ingiriis wax loogu soo dhigay maxaa lagu soo baray luuqad intee le ardaydu jaamacadda markay ka soo ardaydu markay sekandariga ka baxdo haba kaga shaqeeyeen imtixaankooda ingiriisiga ma ku hadli karaan waxyaabaha keenaya tayadarada waxaa ka mid a af soomaaligu wuxuu ahaa inay dugsiyada hoose ugu atleast afarta ugu hooseysa ay ardaydu soomaali ku dhigto because afkaagu wuxuu kuu dhisaa af afka kale inaad barato hadhow ilmo yaroo iminka yimi baa la doonaya in sanka laga geliyo in yaroo ingiriisi oo maanta dhan uu ku wereero soomaaligii ma inaan soo barin horta taas waa dhibaatada ugu horeysa ee anigu aan u arko in iskuulladeena haysato afkan aynu doonayno inuu medium of instruction inoo ahaado oo ah afka ingiriisiga laaba uma lihin dad aqoon gaara usoo bartay oo runtii ka badan umalayn maayo wax la foole ka dambeeya oo cid wax bartaa afka ingiriisa lagu bartaa inuu jiro marka horta dhibaatada ugu badan ee ardayda haysata iyagoo xitaa wixii garanaya inay qofku uu intuu kusoo hor fadhiisto wuxuu doonayo kuu sheego ayaaba ku adag iskuullada bay-adooda ayaa iyana mid kale ah ardaydu iskuulladaa la dhisay waa runtaa boqolaal markaa nimi kursiga waxa lagu fadhiyay daasad yar geed hoostii baa la wada joogay maanta iskuullaa la dhigtaa laakiin iskuullada ardaydu ka soo baxdaa siday u egyihiin iskuullada dowladda markaad tagto waad soo yaxyaxaysaa mid halkan jaban wax wada burbursan arday soo jabinaya daaqadiisii oo aan garanayn meeshan adaa wax ku baranayo oo leh horta dhowro iyadoon la soo nadiifinayn wixii waxaad moodaa somehow ardayga in loo diro iskuulka kursigun soo fadhiiso marka waxyaaba badan baynu u baahanay inaynu isla eegno oo tayayno oo kurikalumku ka mid yahay luuqadaha lagu hadlayaa ka mid yihiin ardaygu siduu la doonaya in wax loo soo baraa ay la mid tahay waan ogolahay anigu jaamacadu waa run iyaguba yabyabay ku bilowdeen waa run laakiin iyaga qudhoodu ma sina jaamacado aada u sarreeyo oo wanaagsan oo tayo leh iyo jaamacado meherada noqdayna way jiraan way aad baad mahadsan tahay dabcan markaynu qodobada aynu ka doodayna aynu eegno tusaalahaan oo kale ardaydu markay dugsiyadii sare ka soo baxaan ee tacliinta sare soo dhammeeyaan ee aanay u gudbin waxbarashadii amaba tacliintii sare ee jaamacaddii oo kale inta badan aalaaba waxaa la tilmaamaa inay ku adkaato fakaltiga amaba qaybtay qaadanayaan oo cid kala talisa aanay helin ama cid u tilmaanta aanay helin doorashada ay dooranayaan qaybta ay geliyaan waxa laga yaabaa qayb ka mid aynu ku fiicnaado qayb ka midana aanu ku fiicnaan ama aanu xiisaynin maanay taasi muuqanin ahmiyadda la talinta iyo weliba si wixii tayada lahaayeen u baahna inaynu helno jaamac muse jaamac maadsani waa run jihayntu waa wax qayb ugu weyn laakiin qofka geysan karaa waxa weeyaan aad baan ugu raacsanahay ismaaciil markuu ku adkaysanayo roolka macalinka tallaabadaa waxaa qaadi karayaa halka ugu adaga ah ka gudubka markay dadka sanadka afraad dhaliiradu ka gudbayso carruurtay ka gudbayso in halkaa la geliyo berigii hore shaqo qarantu jirtay shaqo qarantu macnahay lahayd waxay ahayd ardayga in loo diyaariyo maskixiyan marka hore qarannimada inuu qarannimada dareemo inuu dalka wax ku darsado laakiin muhiimadday lahayd waxay ahayd inta aanu go'aansanin tallaabadii uu gudbaya ah waxa uu waxa la odhan jiray markaad weynaato maxaad rabta inaad samayso taasi ma dhammaata weligeedba qofku da' kastuu joogo laakiin tallaabada ugu adag waa taa qofku markuu secondariga dhammaysto waxay ahayd inuu la soo baxo oo uu xilligaa macalinkiisaa garanaya uu hagi karo oo ku hagi karo halka uu ardaygu tegayo marka roolkaa macalinkaale runtii waxaynu u baahan nahay sidii aynuu xoojin lahayn macalinka tallaabadaasi runtii waa muhiim had iyo jeer waa laga booda intaan la gaadhin jaamacadda intaan iskuulka lagalin macalinka in xoog la geliyo waayo haddaad warshad dhisayso oo warshaddana mudicii aad ku tolaysay uu macalinka yahay oo macalinku uu itaal daran yahay ama ha itaal daraado lacag ahaan ama dhaqaalaha ha itaal daraade tallaabada cabdiraxmaan waxaa bixin karaya runtii waxa weeyaan macalinka markaan waxaan lahaa macalinka ha la xoojiyo si ardaygu markuu soo baxay iskuulka soo baxayo isagoo jihaysan oo keliya aan shahaadadii ka gudbin isagoo jihaysan u soo baxo way waynu u gudbi doonaa taa iyo weliba ahmiyadda ay leedahay inaynu xirfado helno amaba qaybo ka duwan iskiilisa laakiinse ka hor intaan qaybtaa u gudbin waxaanu gudbi doonaa dhinaca su-aalaha waxaanu samayn doonaa dhowr su-aalood baynu israacin doonaa bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa baanalka iyo kasoo falgalayaasha xafladda su-aasha aan qabo horta waxaan ka socdaa jaamacadda golis su-aasha aan qaba waxay tahay wasaaradda waxbarashadu ma leedahay counteral unitka waxbarashada jaacdaha la furanayo taya kale aan weydiinaya wax waxay tahay ma jirtaa shuruudo lagu xidho marka la furanayo jaamacad criteria markay buuxiiso la furi karo asalaamu calaykum waraxmatullahi way magacaagii magacaagii ku celi magacaygu waa siciid ismaaciil xaaji cawad waad mahadsantahay siciid way su-aalaha waynu ururin doonaa waayo dhinaca hablaha hablaha halkaa ka dambe ka taagay kadib bismiillah asalaamu calaykum dhammaantiin aad baan idiin wada salaamayaa aniga magacaygu wuxuu yihi faraac cidlo nuur waxaan ka tirsanaa ardaydii ka qaanjimaysay sanadkii hore jaamacadda hargeysa waxaan dhigan jiray business administration su-aashaan weydiinayaa waxay tahay qaybta jaamacadaha waxaan aragnaa sanadkeenna laga soo bilaabo two thousandkii ilaa two thousand fifteen sanad walba waxaa la sameeyaa jaamacad laakiin maxaa loo samayn waayey fakadka jaamacaddani dhigaysay jaamacadda dambe la bilaabayo maxaa looga dubi waayey sidaa kulliyadahoo la kala duduwo fakad jaamacadaha dalkeennu way tiro badan yihin laakiin weli ma arag jaamacad keliya oo dhigaysa saadaasha hawada iyo fakadyo aad u tiro badan mustali waxaan dhignaa dhammaan waxay wada diyaariyeen jaamacadaheennu business administration i c t iminka waxaana ku soo kordhay diplomanty study ma xagga tayada sababtaadaan weydiinaya aad baad u mahadsantii wakhtigii maqaaliga بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى عبد السلام عديدو جامعة أرمس يونيفرسيتي كصعدة كلية مشقضينتا iyo qorsheynta magaalooyinka laba su'aalood baan u hayaa xuseen oo ja- gudoomiyaha jaamacadayda hal su'aal baan weydiinaya ismaaciil laftiisa hal su'aal baan weydiinaya Een, aan ku horeeya gudoomiyahayga xuseen su'aal baan weydiinaya waxaad noo sheegtay in ardayda dugsiyada sare ka soo baxda ee diyaarka u ah in waxbarasho jaamacadeed ay qaataan ay tahay boqolkiiba labaatan Ka jaamacad ahaan idinku siddeetanka kale ma qaadataan mise gebigoodaba waa isku wada tartaan wax wada qaadaan Een, ismaaciilna su-aal baan weydiinayayo een, isagaa inagala jooga wasaaradda waxbarashada een, waxaad sheegtay inaad qaadaan imtixaanka dugsiyada sare oo la istaandara kuwa kanadiya jabaan iyo maraykanka l- laga galo Een, haddii uu jiro imtixaankaasi weli maanaan arag habaa yaraatee shantii sane u dambeysay arday dugsi sare ka baxa oo imtixaan dhaca Een, haddii imtixaanka aan laba dhacayn een, muxuu qiimo ku fadhiyaa in imtixaan dugsi sare laga qaado ardayda oo uu qiimo leeyahay aad baa umahadsantid
waayahay waxaynu samaynaynaa intaasaynu ka jawaabaynaa su-aalaha kale waynu usoo noqonaynaa Een, su-aasha ugu horeysa waxay ku socotay wasaaradda waxbarashada Een, waan isku raacin doonaa dabcan wasaaradda waxbarashada kuwa ku socda laba su-aalood baa ku socda labada su-aaloodba ismaaciil baan u dhiibi doonaa inankii ugu horreeyey ee siciid een, wuxuu weydiiyey wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ma leedahay control unit se jaamacadaha la furayo shuruuda ma ku xidhaan ama ma eegtaan bal marba horta marka hore waan idin wada salaamaya dhammaantiinba magacaygu waxa weeye maxamed saalax dalmar waa wasaaradda waxbarashada Een, inankii su-aal wanaagsan buuna weydiiyey wuxuu yidhi ma leedahay wasaaradda waxbarashadu shuruudo jaamacadaha lagu furo ama ay ku furtaan jaamacaduhu een, shuruudo la hordhigayo inta aanay jaamacadda furan waxa weeyaan markaan ka jawaabo oo aanan dafiraad gelin ee sida inanku wuxuu noo weydiiyey aan uga jawaabo waxay ahayd mid aanu mar hore diyaarinay een, oo aanu u diyaarinay bosishanka uu ka furanayo jaamacadda security-ga meesha ay ay qa- ay qaadanayso ama ardaygaas u jaamacadda dhiganaya iyo ka kaleba marka la isku daro in la ilaaliyo een, ardaygaasu meesha uu wax ka baranayo xagga caafimaadkiisa een, macallinka wax u dhigaya tayadiisa een, spaceka uu wax ku dhiganayo ma mid conjective ah baa oo isku wada xidhan mise waa mid furan marka waxa weeyaan way naga waanu waanu abalay garaynay waanu gudbinay waxaan u gudbinay een, golaha wakiilada iminka iyaga oo ee, sharcigii geli lahaa oo nidaamkii dastuurka ku salayn lahaa annaga si ay naga gudubtay ayay fasax galeen qoladii baarlamaanku iminkana waanu daba joognaa muddo yar ka bay fa- bay fasaxeen
way aad baad umahadsan tahay Een, su-aal kalaa jirtay oo aan raacin doono ta sow maaha greedada maxay ardaydu u dhici waayeen ardaydeena بسم الله الرحمن الرحيم waxa weeye afar grade ayay wasaaradda waxbarashadu bixisaa afar bay bixisaa a b c d a markaynu eegno dhibcaheedu waa afar b-du waa saddex c-du waa laba d-duna waa wan oo marka la doonayo ma garanaysaa inaanu soo saarno ardaygaasi a buu helay b buu helay c buu helay d buu helay duruufo jira awgeed waxa weeye waxaa la yidhi doqonta usoo agtiisa ku dhufo hadduu garan waayo isaga huwi ayaa la yidhi waa la iska garanayaa garadhada meesha ku yaal qiimaha ay kala leeyihin doqonna loo sheegi maayo laakiin duruufo dalka ka jira awgeed iyo howlo aad imika dee aanan anigu imika idiin sheegayn laakiin wasaaradda u qarsoon ayaanu sidaa u samaynay laakiin mustaqbal dhow waa la dhacaya
waayahay aad u mahadsan yahay Een, laba su-aalood oo kalaa jiray waxaan isku raacin doonaa xuseen cabdilaahi Een, su-aasha hore waxay ahayd maxaa loo waayey faculties kala duwan oo kuwii hore u yaallay oo sanad kasta lagu soo celceliyaa su-aasha labaadna waxay ahayd Een, maadaama boqolkiiba labaatan ay u diyaarsan yihiin inay een, geli karayaan jaamacad boqolkiiba siddeetanka kale maad qaadataan maxaad ka yeesha waad mahadsan tahay cabdulxakiim Een, ifraax baan ku horeynayaa oo ardaydii jaamacadda hargeysa ka baxday ahayd Een, su-aashaasi aad bay usoo noqnoqotaa waxaanay tahay jaamacaadka tirada badan ee nagu soo biiraya iyo haddana kulliyaadka isku midka ay bixinayaan jaamacaadku inay tiro bataan cebi kuma jirto laakiin in la tayayaa koowa waxay ahayd marka uu qof soo dalbado jaamacad cusub inuu la yimaado cidda siisa ogolaanshaha waa wasaaradda waxbarashada khaasatan xafiiska tacliinta sare ayuu soo maraa higher education commissionka waxay ahayd marka ugu horreysay ee qofkaasi uu yimaado ee uu soo gudbisto codsigiisa uu jaamacad ku doonayo inuu furto in la weydiiyo waxa uu sido ama waxa uu bixinayo kulliyaadka yihiin waxay yihiin marka uu qofkaasi la yimaado brobosalkiisa haddii kulliyaadkaasi kuwii hore ee ku jiray ama kuwii aynu horey u haysanay ay yihiin in wasaaradda waxbarashadu markaa tidhaahda inta waan ka haysanaa waxyaabo kale oo ka duwan maxaad adigu sida dunida waxyaabo badan oo la baran karo ayaa jira sida qodobkii ifraax tilmaantay saadaasha hawada beeraha xoolaha kalluumaysiga macaadinta iyo waxa kale la halmaala ma aha inta keliya busineska ee dhammaan ay kusoo ururaan marka waxay ahayd doorka jaamacaadka cusub laftoodu ee kusoo biirayana in si caqliyana ay u fikiraan wasaaradda waxbarashada lafteeduna inay jiha u kala samayso oo hadday dhammaan intii hore business ahaayeen ta dambe ee timaadana ay business waddo inaan laga yeelin in la yidhaahdo kuwaasi way buuxaan meel kale la imo proposalkeeda ama eh, barnaamijyadeeda oon u baahannahay taa markaa weli waxaan ifraaxay ku riixayaa wasaaradda waxbarashada dhankeeda oon leeyahay jaamacad cusub markay timaado iyaan loo diidin laakiin ha la yidhaahdo wax cusub oon waddankan horey uga jirin maxaad soo kordhinaysaa su-aasha labaad yaxya cabdisalaan waa su-aal aada u muhiima sida ismaaciil uu tilmaamay macalin dhubato iskuulaadka ardayda ka soo baxa afar darajo ayay u qaybsamaan waa a b c d iskuulaadka markay ka soo baxaan inta badan haddaynu soo qaadanno standardka caalamiga jaamacadda admas waxay qaadataa a ilaa c boqolkaaba intay doonaan hagaga jiraan waad mahadsantaha
waayahay dad badan baa taagaya waxaan siin doonaa dhowr qof ninkaa buugga taagaya bismillaahi raxmaani raxiim Ah, magacaygu waa xuseen daahir nuur waxaan ka socdaa jaamacadda new generation university college ee magaalada hargeysa waxaana ardayda siiniyarka waxaana dhigtaa maadada culumta siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga ah laba su-aalood baan u kacay oon doonaya inaan idin weydiiyo su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa oo dee ku hadlaya magacii jaamacadaha master xuseen idinka laftiinu ma isku daydeen ile mas-uuliyad baa idinka saarin arday idiin yimaaduun maaha oo arday deedna foonfoorkiisii aan waxba dhaaban uu ka soo baxo meeshii arday tayale in la helo oo aqoonta aad soo siinaysaan beritole idinkana idiin noqoto wax faa'iido leh isaga laftiisana aan khiyaamayna faa'iido u noqota aad baa maadsantahay dhinacanaa siinayaa su-aal labaad bismillaahi raxmaan raxiim Eh, kasoo qaybgalayaashu aad bay u mahadsan yihiin anigu waxaan waxaa la yidhi nin walba meeshii bugtaa isagay balbashaa waxa i gubaya oo aad ii gubaya fakal aan lagaba hadlin oo aan cidi soo hadal qaadin oo aan la odhan waxaa la yidhahdaa waa macallinkii berri waa barofesoorkii berri waa dhakhtarkii berri weli miyaad maqasheen suxubbigii berri iyadoo la leeyahay weli lama maqal sas baa laga qabaa jaamacaduhu weliba sas bay ka qabaan dhowr jaamacadood oo weliba qaarkood fadhiyaan baanu kala hadalno in fakalkaasi la xoojiyo een maxay ahaydey waad aragteen suxufiyiinta waddanka joogta profession kastaaba wuu dhismay dhakhaatiirta waad aragteen horumar bay sameeyeen dhinac walba horumar baa laga sameeyey laakiin fakalka journalismku waa ka ugu liita mihnadaha waddanka jira markaad aragtaan wargeysyada waxay qorayaan waad aragteen websaydyadu waxay qorayaan waad aragteen social media waxaa lagaga hadlaya waad aragteen waay looga damqan waaye waayahay waad mahadsan tahay bismillaah waxaan ka socdaa jaamacadda armas mulkhayr axmed ismaaciil baa magacayga la yidhahdaa architector anaa bambalaanin baan ahay Aan departmentkayga architector anaa bambalaanin su-aashaan weydiinaya qaybtaan waxay tahay een, ar- markaad dooranaysaan ma aha inaa arday keliya laga hadlo markaad dooranaysaan macallimiinta tayadooda ma eegtaan mise waxaad ku qaadataan waa master waa degree aad baad u mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم إن مركز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي هو محمد شامع ميقاق أنا ولدي إلا ماستر تيري مقالي هرقيسان كنا ميستي مركز الدونيو انت يدوح برشادة لقا هدلو وحا الدونيا أرديق بريتولي دليرت بريدونا وحو نقونيو إلا قوقو آنقا تمانتا منهجك وح برشادة سؤال أهان إلا صدن دل أو دبدا أه منهجكو ده هرقيسا إيو دلك قديهيسا لقو برتا marka marka hadhow hal- beelaha goobaha la isku yimaado qof wuxuu u doodaa ruushka qof wuxuu u doodaa waayo xataa tusaalayaasha la siinaya waa tusaale ah imise bataaniya iyo iyo waxaynaan beri hore aynaan dee aan dalkeena ahayn manhajkeenna ama waxbarashadeenna kuma jirto taariikhda somalilan W- w- haddii la doonayo in deegaanka la ilaaliyo haddii la doonayo in in- in horumar la sameeyo dhalinyarta la dhiirigeliyo waa in maanta lagu qoraa si labaatan sano kadib ardayda soo baxdaa ay u yaqaanaan somaliland waxay tahay dad- waxay soo martay hereer kala dibay soo martay waanan u mahad celinayaa v o e da iyo inta miiska fadhiidaba waayahay waad mahadsan tahay Een, jawaabahaynu gelaynaa waa bateen waan isku ururinayaa jawaabaha een, su-aalahan isku ururinaya si jawaabuhu ay u koobnaadaan Een, waxay ku kala socdaan jaamacadaha iyo weliba een, wasaaradda waxbarashada een, jaamacadda harmaaso uu xuseen joogo sacdiya laftirkeedu yaana idin dhuuman een, jaamacadda hargeysa boordhka ka mid tahay amaba guddida sare ka mid tahay qayb bay qaadan doontaa waayo ismaaciil baan ku horreysiin doonaa islamarkaana su-aalahan isugu horreyn doonaa manhajkeedna ma ku jirtaa taarikhda somalilan inta laga sheekeynayo ilbaxnimadii mudsabataaniya iyo wixii ka horreeyey بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على امور الدياودي marka ugu horeysaba su-aashaa qofkii weydiiyey aad baan uga xuma yacni dadka ha moodin dadkan wax qoraya waa khubaradii was- yacni aqoon-yahankii somalilan xaaladeenna iyo waxaynu ku dhaqaaqnay somalilan markaynu soo goosannay waxaynu u soo goosannay ma aha un inaynu iskaga dhex noolaanno taariikhdeeda iyo juqraafigeeda iyo iyo khariidadaheeda iyo xuduudaheeda mid waliba waa qoran yihiin haddii aad doonaysa inay jaamacadda laguma qoran meel hoosa laga soo bilaabaa dee dugsiga hoosey ku qorantay ka dhexay ku qorantay sekandarigaa leh marka waxaa weeye haddii aanay taasi jirin silibaskeennaba wax jira muu noqdeen awal shay xataa xayawaankeenna beeraheenna badaheenna in taariikhdeenna meelaheenna taariikhda leh mid aan manhajka ku qorrayn ma jirto aad baan mu- aad buu mahadsan ismaaciil Een, waxaynu geli doonaa dhowrka su-aalood ee een, jaamacadaha ku saabsan Een, su-aasha koowaad waxa weeyaan muhiimad ma iska saartaan inaad heshaan arday tayo leh Een, dabcan waan israacin doonaa su-aasha labaad waxa weeyaan een, kuliyadda saxaafadda amaba maxaa loo waaye saxafi een, ama iyadoo facultiga ee qaybta laga hadlayo iyo ta ugu dambaysa iyaduna ah een, tayada macalinka ma iska eegtaan mise waxaad u eegtaan waa master waa degree iyo weliba gradeka iyo heerka markaa uu marayo dabcan sacdiyaa ka horeyn doonta xuseen waan u dhiibi doonaa su-aasha u horeysa ee ah maxaa loo furi waayey saxaafadda anigu horta hargeysa university baan eh, aada ugu dhuun daloolaa kuliyad walba waxa bilaabay dadkeeda hadday finance ahayd qoladii iyo ad- administrationka qola finance administration aa bilowday saxaafadda waaweyn ee iminka dee dhowr baa joogee maxay iyagu bilaabi waayeen ilaa waa inay iyagu la yimaadaan jaamacaddu waxay u baahan yihiin inay macallimiintii helaan tayadeedii la helo in qalabkeedii la helo in waxeedii la helo arrinta ah macallimiinta maxaa ku qaadatan ma imtixaan baan ka qaadnaayo qofka bini aadanka wax laga qaadaa haayo digriigaa lagu qaataa because digriigu waa waxa ugu horeeya ee caddaynaya qofkan inuu aqoontaa leeyaho dhigi karayo mar labaadka qofku dee markuu waa taqaanaa shaqada la qaato dhowr bilood baa la siiya probation period wax la yar howgala marka haddii qofkii kasoo bixi waayo waa halkeeda laakiin haa cilmigaa lagu qaataa la iskama qaato Een, waqtiga aad inoogu dhow ama gabaabsi ku dhow een, waxaynu gudageli doonaa een, waxaynu ka soo hadalnay qaybo kala duwan hadday noqoto ardayga markuu imanayo tayada macalinkaaynu ka hadalnay waxaynu ka hadalnay jaamacadaha kala duwan ee soo kordhaya haddaba iyadoonu qaybahaasoo dhan ka duulayna iyo su-aalihii ka yimi xaggiina iyo jawaabihii la bixiyey een, sidaynu u tayan karaynaa ama aynu u kordhin karaynaa ama aynu u kobcin karaynaa tayada een, jaamacadaha ama waxbarashada guud ahaan een, jaamac muse jaamac baan u dhiibaya بسم الله الرحمن الرحيم saddex arrimood baan sheegayaa aan isleeyahay waa waxbaa lagu bedeli karayaa Ee, qaranna kuma koro kumana dhismo kumana badbaado caawimo dibadda uga timaada dalkeennu boqolkiiba sideed ayuu maaliyadda sanadka geliyaa waxbarashada haddaynu intaa kordhin karno oo waxbarashada maaliyadda sideed boqolkiiba halka adduunyada kale shan iyo labaatan iyo labaiyo labaatan inta udhaxaysa ay geliyaan haddii aynu intaa kari karno waxaan malanayaa waxa weeyaan meel muhiima oo tayada waxbarashada guud ahaan la samayn karaayo talabaad waa tuu hore loo yidhi oo dadkuna u yidhahdeen halkana laga yidhi oo ah arrinka manhajka in lagu noqdo manhaj midaysan oo guud oo gunta ka soo dhisma ta saddexaad ugu- ugu dambaysiina waxa weeyaan in lagu noqdo dhaqanka arrinkaasi waa arrin muhiima oo had iyo jeer laga boodo haddaad doonayso inaad ummad soo saarto waa inaad ummadda aad dalkan u dhisaysa aad soo saartaa in loo noqdo dhaqanka ahaanshaha jiritaanka ummaddan oo taariikhdu soo gelayso oo wax farabadan soo gelayaan aad baad mahadsan tahay Een, gabagabadeen maraynaa erey erey baan siin doonaa een, sidaynu u tayan karaynaa sidaan sii wadaydi doonaa xuseen cabdilaahi ku xigo waxaan anigu ku een, soo urinayaa dhowr qodob oo muhiima aynu koobna weliba qodobka koowaad waa siyaasad cad oo qaranku uu ka yeesho tacliinta sare marka aynu ka hadlayno qodobka labaad waa komishanka tacliinta sare oo nala odhan lahaa dib xukuumaddu ha u eegto qaabka uu dhisan yahay iyo cidda ku jirta si loo helo qiimayn saxa jaamacaadka hore u jiray iyo kuwa cusub ee soo gelaya sidii loo kala duwi lahaa qodobka saddexaad jaamacaadku waxay inta badan wax ku noqdaan waa research iyo publication marka ay sameeyaan miisaaniyadda dowladda oo maanta ku dhow saddex boqol oo milyan haddii one percent jaamacaadka si loo tayeeyo oo xukuumaddu ay ula xisaabtami karta iyaga laftooda haddii loogu dari lahaa waa three million qodobka ugu dambeeya waa skiilka vocationalkood muddo dhammaan jaamacaadka ardayda inooga soo baxdaa iyagoo saraakiila in waddankan haddana ay ka maqan tahay eh, farsamadii gamceed ee la heli lahaa taana in xukuumaddu culays ka saarto in iyaguna ay soo baxaan dad skill labora waad mahadsantihin aad baad mahadsan tahay sacdiyaanu dhiibaya iyaduna haddaynu doonayno inaynu waxbarashada tayayno waxa laga wada dhawaajiyey inay xagga hoose kasoo tayowda ayay ku wacan tahay ana horta waxaan ku talin lahaa dugsiyada hoose ee dalku leeyahay ismaaciilow in soomaali lagu soo dhigo because soomaaligu ilmaha yar ma- ilmaha yar intuu wakti wuxuu kaga lumayaa ee intuu af kale xafidayo wuxuu baran lahaa oo maskaxda u dejin lahayd oo cilmiga iyo laanwijyada iyo luuqadaba kusoo baran lahaa af soomaaliga dabeetana way u fududaanaysaa luuqad kasta oo dambe inuu caado barto macallimiinta bay-adaha waa warshada qalabka lagu maamulo hadday noqoto laboratories iyo hadday noqoto laybareriyo ardayda in wax la baro horta inay wax akhriyaan ardayga darisun baa loo soo dhibaa gurigu yimaada wuu tuuraa waayo aad bay mahadsan tahay ismaaciil baynu kusoo gebagabayn doonaa eraya laba een, sidayn u tayan karaynaa ah bismillaahi raxmaan raxiim wax waliba xataa koritaanka bani aadamku wuxuu ka bilaabmaa gurguraka socodka ku xig qofku majuur noqon maayo intaa maanta alaaltii soo gaaiyo haddaanu soo marin halkaa hoose waxbarashada tayadeeduna waxay ka soo bilaabantaa primariga elementariga weliba ay ka soo bilaaban haddaynan aqalka seeska loo adkayn dabaysha iyo cadceedda iskama xejiro iyo roobabka tayeynta waxbarashada somalilan waxay ku xidhantahay oo lagu dabiqi karaa markay salka ka soo bilaabanto salka markaan ka hadlayna waxa weeye marka aynu ka soo bilowno standard one oo aynu geyno macalinka wanaagsan ayuu dhismayaa seeskii baa dhismaya aad buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay ismaaciil Een, dabcan intaasaynu kaga gudbi doonaa falanqayntii waanu mahadnaqayaa een, jaamac muse jaamac een, eh, guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa doctor jaamac aad baan ugu mahadnaqayaa xuseen cabdilaahi maxamuud gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas iyo dabcan sacdiya muuse axmed oo ah guddoomiyaha hayadda banha islamarkaana sidoo kalena ka mid ah boorka amaba guddida sare jaamacadda magaalada hargeysa iyo ismaaciil cali faarax guddoomiyaha waxbarashada ee bariga maroodi jeex isla markaana ah aqoon-yahan amaba khabiir kusoo dhex jiray dhinaca waxbarashada muddo konton sannadooda guud ahaanba intiina qaybihiina kala duwan ee su-aalaha iyo weliba een talada soo jeediyeen waan idiin mahadnaqayaa inaytaynu kulan ka mid labada isugayna doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa cabdixakiin maxamuud shirwax oo faaqidaada toddobaadka kuna salaysanayd tayada waxbarashada somalilan inoo soo jeedinayay markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha maraykanka waa kan xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka inta badan barashada culumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho laakiin qoraaladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka soomaaliga ayaa ah kuwo aad ugu yar bulshada soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo sheekh axmed cabdalla alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka arrintaas waa arrin aada u yartaa sheegtay waxaa hortaaganna waxaa u horgal aan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inayna dadku akhriska iyo cilmiga oo masdarkiisii dhabka ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yidhi sheekhii muxuu sheega ay dhegaysan jireen kadibna waxaa dhacay khalad kalaa dhacay oo ummadii soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaarada la qabsanay aqoonyahan badan oo soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida ingiliiska iyo carabiga wax lagu qoro marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akriyo dadaal ku bixiya dhinaca kale waxaa jirta in qoraalada iyo kutubta ku qoran afka soomaaligu ay saamayn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee soomaaliya taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya bugaagtaasi taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee tiirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa oo waxaan odhan karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af soomaali ah la akriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af soomaaliga u heelan oo u xisaysan ayaa qoraalkuna u yaraa kadibna markii la bilaabay waxaa aada aan jirin baa la oran karaa shirkado soomaali ah oo madbacda afsoomaali ku shaqeeya oo fidiya kutubta af soomaaliga lagu qoro ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhallinyarada islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ee jiilka ku koray waddamada qurbaha sida uu mar kale sharxayo sheekh axmed cabdallah alqaasimi waa iyadii hore qoraalka makhduudaadka ahee wadamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lihi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo la ilaaliyo la sawiro koobiyaal oo reserva a meel laga dhigo si dhowaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo ummadeena soomaaliyeed waan leenahay makhduudaad kitaabo way jiraan culimadii soomaaliyeed ee geeska africa diinta fidin jiray makhduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen hataa qoraale waa ayna soomaalidu qoraal dhanba aqoonin bay culimada islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aada u yarba ilaa hadda la helay arday soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida masar iyo suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii makhduudaadkii culimadaasi ka tageen ay baaraan ay caddeen ay soo xaqiijiyaan laakiin waa dadaal aada u yar baa la oran karaa ilaa hadda laakiin waxaa dhab ah sida uu diinteenuna bartay waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona waxa xunna dabaysha qaadi doonta laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aada loo sii badiyo oo qof kasta oo soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal in lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiisa
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii umuuraha islaamkii xuseen baraadan aanu intaasi ku dhaafno ciyaar toosa ayaa socota oo u dhexaysa dalalka niger iyo soomaaliya jamaal ayaa stuudiyaha la fadhiya oo aad arintan ciyaaraha ula socday dabcan lana hadlay mas-uuliyiinta kooxda xulka qaranka soomaaliya haye jamaal falastiin aad baad mahadsan tahay waxaa socda isreebka koobka adduunka labada kun sideed iyo tobanka oo wadamada afrikaanka ahi ee ay ka qayb qaadanayaan oo isreebkooda hadda uu socdo soomaaliya niger lugtii koowaad adisaba ayay soomaaliya si guri ahaan ugu ciyaaraysay oo niger ayaa marti saas ku ahayd waxaana hadda ciyaartu ay mareysaa qeybtii dambe ilaa iyo lixdan daqiiqo waxaana soomaaliya lagu leeyahay laba gool oo uu ka dhaliyey ciyaartooyga la yiraahdo masuwa mazu oo u dheela wadanka niger oo laba gool uu ka dhaliyey saddex daqiiqo gudaheed kambiyada hore inkastoo eber eber lagu kala nastay haddana waxaad u malaysaa in qeybta dambe ee xulka niger ay wax badan iska bedeleen oo ay goolaa halkaasi ku heleen cabdicasiis maxamed faarax oo ka mid ah xubnaha isboortiga soomaalida ee cadisaba jooga ayaan gordhood la xiriiray wuxuuna ii sheegay in ciyaartooyda soomaaliyeed ay niyad ahaan aada wanaagsanayeen uuna rajeynayo in ay wax badan isbedelaan sidoo kale jabuuti ayaa ciyaaraysa oo wadanka swaziland la dheelayso iyadana gool lagu leeyahay hadda kambi ay ku maqan yihiin soomaaliya niger lugta labaad waxay ciyaari doonaan saddex iyo tobanka oo niger ayaa lagu ciyaari doonaa wadanka halkaasi kasoo gudba cameroon buu la ciyaari doonaa switzerland swaziland andirahe iyo jabuutina lugta labaad waxay ku ciyaari doonaan swaziland oo saddex iyo tobanka ilaa bishan ah wadanka halkaa kasoo baxna nigeria ayay la ciyaari doonaan waa mahadsan tahay jamaal ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in wixii kusoo kordha idaacadaheena soo socda aad kaga bogan doontaan guud ahaana idaacaddeenii dhegaystayaal galabnimo oo idinkaga imaanaysa washington waa naga intaa waxaa sii wada jira idaacadda idinkugu daadahaynayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan laaya caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.